qaaradda afrika waa mid hodan ah oo uu allah subxaanahu watacaala ku manaystay khayraad kala duwan sidaa awgeed ayay dowladaha reer galbeedka iyo kuwa reer bariga iskugu howleen inay ka faa'iidaystaan waxyaabaha ay la gaarka tahay qaaraddan iyagoona si toos ah si dadbanba u boobaya hantida dadka afrikaanka ah dowladaha sheegta inay yihiin quwadaha caalamka ayuu mandiqadani ku dhex marayaa loolan xagga dhaqaalaha iyo militariga ah waxaana wadamada afrikaanka ah ay ku hoos nool yihiin gumaysiga dowladaha reer galbeedka xilli khayraadkooda la guranayo ayay haddana la nool yihiin faqri adag dalka suudaan waxa uu ka mid yahay wadamada ku yaala qaaradda afrika isagoona kaalmaha hore kaga jira dalalka ay ku loolamayaan awoodaha isdiidan ee ka jira caalamka maadaama uu dalkani leeyahay ahamiyad xagga juquraafiyadda ah ayay dowlado badan u tafaxayteen sidii ay wujuud siyaasadeed ugu yeelan lahaayeen halkan dowladda imaaraadka carabta ayaa lagu soo waramayaa in ay heshiis la gaartay xukuumadda khartuum kaasi oo ku aadan horumarinta iyo ka shaqaysiinta deked uu imaaraadku yeelanayo lagana hergelinayo dalka suudaan islamarkaana uu ku baxayo qarash aada u badan wargeeska suudaan tribon ee kasoo baxa dalka suudaan ayaa baahiyey in xukuumadda khartuum ay heshiis la gashay shirkado laga leeyahay dalka imaaraadka carabta kaasi oo ku qutuma in la horumariyo islamarkaana laga shaqaysiiyo dekedda abuu umaamah ee ku teedsan badda cas maalgeshigaasi ayaana ku baxaya adduun lacageed gaaraya lix bilyan oo dollar sida laga soo xigtay wargeeska kasoo baxa dalka suudaan heshiiskan oo imaaraadka siinaya in uu xaq u yeesho horumarinta maamulidda iyo kala wareegista hantida dekedda abuu umaamah iyo dhaqaalaha mandiqadda intaba ayaa waxaa kala saxiixday dowladaha suudaan iyo xukuumadda abudubay iyadoona sidoo kale ay goobjoog ahaayeen madaxda dekadaha ee dalka suudaan iyo shirkado maalgashi oo laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ibraahim jibriil oo ah wasiirka maaliyadda ee suudaan iyo usaama daa-uud oo ah madaxa shirkad laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ayaa si wadajir ah qalinka ugu doogay heshiiskan ay wada gaareen labada dhinac waxaana sidoo kale munaasabadda goobjoog ahaa madax sarsare oo ka tirsan golaha militariga ee dalka suudaan war-saxaafadeed ay si wadajir ah usoo saareen labada dhinac ayaa lagu sheegay in heshiiskani uu waxtar u leeyahay suudaan iyo imaaraadka ayna si wadajir ah u taageeri doonaan shirkadaha ka shaqeeya mashaariicdan lagu hirgelinayo dekedda iyo guud ahaan kuwa gobolka dekeddan cusub iyo mandiqadan ganacsi ayaa waxay laba boqol oo kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan tahay dekedda boorti suudaan halkaasi oo ay horay dowladda ruushka ugu fashilantay dhisidda deked iyo saldhig militari oo ay ka rabtay waddanka suudaan kadib markii ay faragelin ku sameysay xukuumadda washington taasi oo xaliif dhowlo ah madaxa militariga ee xoogga ku qabsaday talada waddankaas dekedda boorti suudaan oo uu xilligaasi dalbaday madaxweyne putin ayaa ah dekedda ugu weyn uguna dhaqdhaqaaqa badan guud ahaan dalka oo idil saraakiisha inqilaabka oo muddo ku dhow laba sano ka lawalaweynayay dalabka xukuumadda moscow ayaa haddana loo badinayaa inay gebi ahaanba isaga baxeen qorshahaasi maadaama ay dalabaad badan ka heleen wadamo uu ka mid yahay imaaraadka carabta heshiiskan cusub ee ay wada gaareen imaaraadka iyo suudaan ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah dhulbaareed ku fadhiya cabir dhan afar boqol oo kun oo fadaal kaasi oo laga rabo mandiqada abuxamed ee gobolka nahruniil iyo waddo isku xirta dhulbaareedka iyadoona gaaraysa afartan iyo shan kilomitir wasiirka maaliyadda ee suudaan ayaa sheegay in mashruucan cusub oo ay ku baxayso adduun lacageed gaaraya lix bilyan oo dollar uu u horseedi doono helidda mandiqad dalxiis garoon dowladeed dhismayaal la dego waddooyin muhiim ah iyo xarun koronto isagoona intaasi ku daray in mashruucani uu meesha ka saari doono mushkiladda abaareed ee ka taagan dekedda boorti suudaan iyo deegaanada macdanta laga qodo iyadoona la isku xiri doono biyaha webiga niil heshiiska ay gaareen labada dhinac oo ah suudaan iyo imaaraadka ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah in la dhiso dhuumo biyood oo maalin weliba soo qaada ilaa laba milyan oo mitir kuyuubig oo kasoo bilaabanaya webiga niil ilaa mandiqada ku teersan badda cas ee laga hirgelinayo dekedda cusub xukuumaddii militariga ahayd ee xilka ka qaaday dowladdii rayidka ahayd bishii oktoobar ee sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatanka ayaa wajahaysa cadaadis caalami ah oo ku aadan in xukunka ay ku wareejiso xukuumad rayid ah waxa loogu yeero beesha caalamka ayaana waxa ay joojiyeen taageeradii dhaqaale iyo mashaariicdii horumarineed ee ay siin jireen suudaan taasi oo baylaha u noqotay dowladaha caalamka imaaraadka carabta ayaa qayb ka ah koox afargeesood ah oo uu hogaaminayo maraykanka kuwaasi oo sheegta inay taageeraan dadaal lagu soo afjarayo qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalka suudaan ee ka dhashay afgembiga militariga sida uu sheegay wargeeska kasoo baxa isla dalka suudaan balse xaqiiqda ayaa ah in imaaraadka uu dana gaar ah ka leeyahay dalka suudaan si la mid ah dowladaha reer galbeedka ee ku hordamaya halkaas isku soo wada duubow xaalka dalka suudaan waa mid qasan dhaqaale xumo baahsan ayaa ka jirta dhammaanba gobolada dalka dibadbaxyo ka dhan ah xukuumadda ayaana ka soconaya magaalooyinka waaweyn sida khartuum khilaaf siyaasadeedna waxa uu ka dhex jiraa hoggaanka dagaal hoosena waxa uu kala dhexeeyaa dowladaha dariska la ah sida etoobiya halka siyaasadda iyo dhaqaalaha dalkana ay ku loolamayaan dowladaha waaweyn sida maraykanka ruushka shiinaha iyo dowlado kale sida imaaraadka oo doonaya inuu la wareego dekedda waddankaas